bismillahi raxmaan raxiim ani waxay ila tahay xaaladda waa runtii ma meel adag bay maraysaa waana waxaan mar walbaba aan ka digaynay yani qadiyaddu in mar walbaba wadahadal iyo isu tanaasul haddii aanan lagu xalin in ay xataa heer colaadeed ay gaarayso mar walbana markii doorasho lagu jirana doorashada waa arrintii hataa muqdisho xabadii ka dhacday marka aniga waxay ila tahay marka kan waxay u baahan tahay waayeelnimo in loo dhaqmo waxaa laga rabaa madaxda federaalkana waayeelnimo inay u dhaqmaan madaxda jubbalandna sidoo kale waxay u baahan tahay arrintan haddii kale waxa weeye colaad oo oo oo aad yani dadkii dadweynihii dhex gala oo aan aanooyinka dhex gala oo qabiileed bay dhici karta qabaa'ilkii dhexdooda iyo yani in ay marka qadiyadii inay isbedesho ayaa dhacaysa marka arrintaasna aadaan uga digaynaa marka waxaan isleeyahay waa sax markii wadahadal la galoba qolo walba waxaa la yidhaahdaa dhinacay ku saxsan tahay ayay ka fiirinaysaa laakiin mar walbaba qadiyadda waxaa ku dhimanaya nabaddii xasiloonidii yaa meesha ku dhimanaysa marka waxay la tahay profesor markaad fiiriso jubbalandna markaad fiiriso jubbalandna tillaabay qaaday go-aan siyaasadeed ay gaartay doorashuu qabsaday dowladdii dhexana waad ogeed xalay warbay soo saartay la khariteen maxkamad sare la aado marka maxaa la gudboon dowladda federaalka markaan ku horeyno
ani waxay la tahay horta dowladda federaalka wax walba xataa haddii maxkamadda la aado ama maxkamadii la yidhaahdo oo maamul ahaan iyo arrintan dastuurka siduu yahay xataa haddii la fiiriyo dadka sharci yaqaanada iyo talo talo sharci waxaa soo baxaysa iyo jihayn sharci ayaa dhici karta laakiin wax walba waxaa ka daran oo wax walba ani waxaan aada uga digaaya in dhaco oo ciidamo isku dhow la isu keeno arrintaas wey arrinta wax walbaba soomaali oga daran oo aan yani gadaal noo celin karta khilaafaad waa jiri karaa waxyaalo ka fara badan way jiri karaan lakiin waxay u baahan tahay waxaasoo dhan in wadahadal iyo bresharo iyo cadaadis iyo waxyaalo fara badan in lagu xaliyo maantana waa kaalintii culimmada aqoon-yahankii dadkii waxgaradkii ay kolkii siyaasiyiintu ay ka wareerto oo ay garan waayaan qof kastaba ay isku muuqdaan oo dad isfiirsanaya ay noqdaan waa waa kaalinteeda kolkay qaadan lahaayeen laakiin caqligu inuu mar walbaba u shaqeeya ayaa ka muhiimsan ugu dambayn waxaan ogahay in hadda haddii ay iska fogeeyaan dhinaca laakiin waxay ku dambayn doonaan markay mashaakil badan dhaco in ugu dambayn xalkii iyo maxaa noo nabad ah mar wixii aad gadaal ka qaadan lahayd khasaaro fara badan dabadeed maanta inaad qaadato oo siyaasigu meel dheer in wax ka fiiriyo ayaa la rabaa maxaana suuragal ah marxaladan inuu ka fekero iyay u baahan tahay waan gartay maxaa ka dhalan karaa arrinta ciidamada waxaad ogtaha dowladdu raaskamboni bay ciidamo muqdisho laga qaada la geeyey jubbaland kismaayo dhaqdhaqaaq ciidamo uu axmed ka wadaa markaad fiirisana khiisad colaadeed oo dhanka ciidankaa la dareemaya marka maxaa la gudboon labada dhinac ani waxay la tahay hadda arrintan haddii ciidamadu ay isku dhawa laysku dhawaado keshankaana uu yani jiro hataa waxa wararku kala sheegayaan in xataa aagagii ay ku jireen ciidamada inay kasoo baxeen oo maxaa la yidhaahdaa xagga nabadda iyo waxa ay lahaayeen inay kasoo wada baxeen oo mid kas dhilada dhacday oo dhinaca uu taageersan yahay inuu aado marka waxyaalahaas oo kale waxay keenaysaa arrin aad yani maadaama xukuumadda hadda federaalku iyadoo tahay mas-uuliyaddii koowaad ay ku dhacayso haddii rascamboni laga dhigtay saldhig oo qoladan ay u dareemaan inay handadaad iyo wax ay tahay laysu dhaqaaqo marka waxaa imaanaysa meesha dagaal baa dhici kara waxa weeye alal aqal in dowladduna dhinaca aysan u dhaqaaqin axmed madoobe iyana in aysan mar walbaba ayn dhihin xagga tahdiid nagaga jiraa maadaama xukuumaddu iyadu waxaa dhici karta inay tiraahdo federaal baan nahay anagu waxaan kala wareegnay admis marka meesha marka waxay u baahan tahay meesha in ay ku sugnaato macnaha marnaba soo dhaafin marxaladan sideeda iyo sideeda in lagu hayo aysan soo dhaqaaqin kuwa ka axmedna in la yidhaahdo la dhex galo waktigaan ay u baahan tahay inaan laysku fiirin anay saasay ila tahay wangal maxaa laga baran karaa markaad fiiriso dowladda dhexe iyo dowlad goboleed isqabto oo ciidamo la adeegsado dowladdii madaxweyne farmaajo waxaad ogeeday wixii ka dhacay galmudug teeramkii madaxweyne xasan sheekh maxamuud kismaayo gudaheeda lagu dagaalamay maxaa laga baran karaa xaaladahan markay yimaadaan isticmaalka ciidamada iyo dagaaladan meelaha xun gaaraahi maxay tahay sababta cilmi looga baran la'yahay
wallahi wan wa wa waa senaariyodii la soo celiyey hadda maamul goboleedyada ha noqoto magaalada muqdisho ka dhacday laakiin akhiiran waxay noqonaysaa dee wixii dadkii in laysoo fadhiisto wixii macquulka ah ee markaa laga badin waayo in mataqaana la isticmaalo hadda inaad qaadataa habboon hadda inaad qaadataa habboon oo dhiigga muslimka ah yacni la xifdiyo oo aan dagaal la gelin laakiin qolo kastana wixii loo caqli celin karana loo caqli celiyo leanna waxa weye middaan hadda way soo noqnoqotay meelo kastaba way kusoo noqotay oo waxa weeye waxay ku dhammaataa un keliya yani zero game wax u xaqiijinayana ma jiro maanta haddii ay ciidamo aad u xoog badan waxyaalaha kale yihiin oo dowladdu meel walbaba federaalku ay gacanta ku hayso waxba ma ahaateen waxaa la odhan lahaa waa sida laakiin waa ciidamadu way kala qaybsamaan heer federaal iyo heer ayay kala joogaan sidii la rabay ama isku dhexgalka ama isla shaqaynta ma aha walidaalika wax badan ayaa u baahan in laga fiirsado